bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi calaa kulli xaal marka hore maanta waxaan ka hadlaynaa annagoo xisbiga cadaaladda iyo daryeelkaa weliba guddida fulinta ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelkaa anuguna aan ahaan jiray xoogayihii guud ee hore waxaanu ka hadlaynaa xisbiga cadaaladda iyo dareelku wuxuu u taagan yahay marka hore oo uu ka soo horjeedaa wax awal oo carqalad ku ah dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan islamarkaana niyad jabinaya horumarka dhallinyarada taasaanu u taagannahay waxaanu jecel lahay horumarka dhallinyarada iyo isboortiga somalilan waxaanu jecel lahay in ay siyaasad cad ka soo saarto dowladdu oo lagu qiimeynayo xaaladda ciyaareed ee maanta dalku maraya oo aad iyo aad u hoosaysa taasoo aan jecel lahay inay siyaasad cad ka yeelato dowladdu waxaa dhacday in wasiirkan ciyaaraha ee maanta joogaa uu ku dhex burburay isboortigii somalilan oo aad moodana siduu u dhaqmayo in ay tahay meelaha xukuumadda somalilan kaga sii hadhay ama maamul goboleedyada ama wax u dhigma inuu xukuumadda soomaaliya ka tirsan yahay ood moodaba in uu yahay isuduwihii ciyaaraha ee gobolkii la odhan jiray waqooyi galbeed waayo marka aad eegto wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha isagu waa bolotical bos buu u fadhiyaa meesha waa bolotical bos laakiin mishiinka dhaqaajiya ciyaaruhu waxa weeyaan waa guddida olombikada iyo xidhiidhada kubadaha kala duwan ee dalka markii uu yimid waxa uu ugu horrayntiiba baabi'iyey xidhiidhadii iyo olombikadii dalka waana halka ay caalamku inagala soo xidhiidhi jireen weliba dalalkan aynu jaarka nahay sida yugandha iyo jabuuti wasiirada lamay soo xidhiidhi jireen laakiin waxay la soo xidhiidhi jireen guddiga olombikada iyo xidhiidhadii lasoo la soo xidhiidhi jireen waxa ayn haddii aad ogtiinna laydinku soo celinaya warkeeda haddaydaan ogeynna laydiin sheegayaa shicibka iyo dhallinyarada somalilan in orodyahanadii dalka u carari jiray ee jabuuti tegey ee ay jabuuti la soo xidhiidhay xidhiidhka orodadu uu maanta ka maqan yahay dalka soomaaliyana uu u xaraysan yahay waxaa kaloo laydiin sheegayaa oo aan doonayna inu bulshada somalilan u caddayno xidhiidhadii markii la baabi'iyey in raggii saraakiisha ka ahaa xidhiidhada sida xidhiidhkii kubadda cagta iyo guddoomiye ku-xigeenkii xidhiidhka orodadu ay maanta ku jiraan xidhiidhada soomaaliya waxa ay ku jiraan xidhiidhada soomaaliya weliba waxaan u malaynayaa habeen dhoweyd doorasho ka dhacday muqdisho soomaaliya inay ku jireen weliba ay ahaayeen ragga ugu cadcad masalan xidhiidhka ninkii xidhiir kubadda cagta haystay iyo ku-xigeenkii orodada somalilan taasi maxay ku dhacday haddaba waxay ku dhacday iyadoo aanay siyaasad cad dowladdu ka lahayn iyadoo aad mooddo in aanu aqoon u lahayn wasiirkan maanta jooga anuu laba arrimoodun baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay in wasiirku uu danaynayo in laga soo amro soomaaliya oo uu yahay isduuhii gobolka waqooyi galbeed ama waxaan aaminsanahay miisaaniyadda yar ee loogu talagalay wasaaradda ciyaaraha in aad moodo in la leexsanayo wax alla wax ciyaaroo waddanka ka socdaa ma jiraan tahriibtii ugu badnayd ee dalka ka dhacdaanaa waxay ku soo hagaagtay wakhtigiisii markii ay waayeen inamadii jaamacaduhu inamadii sekandariyadu inamadii dugsiyada dhexe wax allo waxay ku maararoobaan markay waayeen wax allo waxay laadaan markay waayeen wax allo wax kubadoo waddanka ka socota markay waayeen way iskaga dhaqaaqeen waana kuwa qaarna badda ku dhaceen qaarna ay ka badbaadeen ee talyaaniga iyo yurubta ay galeen waxaa ka dhacay waddanku iyadoo la lunsanayo lacaga aada u fara badan maalimo dhoweyd sumcad xumadii ugu weynayd ayaa waddanka soo gaadhay waxaa dhacday waxaynu ka qayb geli jirnay ciyaaro la yidhaahdo ciyaaraha caasimadaha nabadda ee bariga iyo bartamaha afrika sanadkii hore iyadoo dirqi iyo tuxun lagu siiyey kharashaadkii yaraa ee magaransaayay inamadu ku aanbabaxayeen oo weliba uu la howlgalay badhasaabkii hore ee caasimadan hargeysa xamarje oo dirqi ay ku baxeen ayaa maantana ay istaagtay taasina waa ayaan darro somalilan la soo deristay waayo waxaynu ka helnay sumcad iyo sharaf iyo karaamo inamaduna waxay ka heleen inamadeenna ciyaaruhuna waxay ka heleen moral sabort iyo dhiiragelin bay ka heleen waddanaynu jaarna soo casuumay wuxuu soo casuumay caasimadii hargeysa ee nabadahayd buu soo casuumay wuxuu soo casuumay dhallinyaradeediibuu soo casuumay miyaanay sumcad iyo sharaf iyo karaamo ahayn intaa waxaa barbar taaganoo qaylinaya raggii wasaaradda ciyaaraha soomaaliya joogay way qaylinayaan sideed usoo casuuntay bay leeyihin innagana waa layna sharfay warqadar yar oo labiiyo labaatan kun oo doolara ayay inamadii u ambibixi waayeen miyaanay kayrul mas-uulnimo ahayn iyadoo waddanka waxa ka dhacaya aynu ognahay musmaaso ah waxaan aaminsanahay maantaanu waxaan aaminsanahay weliba iyagoo ay ku cusub yihiin maayarka iyo maayar ku-xigeenka caasimaddu oo ay in yar joogeen lagana yaabo inaanay fahamsanayn waxa ay khusaynaysay iyagay khusaynaysay laakiin maanta ma eedaynayo maayarka iyo maayar ku-xigeenka caasimadda ma eedaynayo golaha degaankana eedayn maayo oo way ku cusub yihiin waxan laakiin waxani waxa aan leeyahy iyaga laftooda waxaan leeyahay waxa weeyaan waxani waxa weeyaan waa ciyaarihii dalka sharaf bay idin ahayd caasimadii hargeysa ee idinku degaanka aad u ahaydeen baa la soo casuumay warqadarka yar hadduu wasiirka ciyaaruhu garan waayey inaad idinku intaad bixisaan ay inamadaa yar tagaan fiisayaashii bay haysteen waxaa ku dhacay sharafdarra iyo karaamadarra waxaan ka baqayaanu maanta iyaguna inay dhaqaaqaan oo iska tagaan markay waddanka ka waayaan hiil iyo hoob markay waddanka ka waayaan wax sumcad u soo kordhinaya markay waddanka ka waayaan waxaan ka baqayaa inay dhaqaaqaan waxaan kula talinaya waan soo gunaanadayaa hadalka dheerayn maayo waxa aan kula talinayaa xukuumaddan maanta jirta ee uu madaxda ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan soo jeedinaynaa haddaanu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka nahay waxaan soo jeedinayaa in siyaasad cad dowladdu ay ka yeelato ciyaaraha somalilan oo ay wasaarad khaasa u samayso oo ciddii magaranasayay ciddii ku habboonaydna wasiir looga dhigo oo la sameeyo guddigii olombikada somalilan la sameeyo oo weliba laga soo dhex xulo dadka tujaartaha iyo dadka ugu magaca weyn somalilan laga soo xulo in la sameeyo xidhiidhadii ciyaaraha kala duwan ee dalka iyadoo weliba lagu koobayo inta aynu qaadi karna dhaqaalahaan waxaan islamarkaana shuruucdii caalamigahayd ee ciyaaraha ay lahaan jireenna inta magaranasayay laga soo xigto websytyada waaweyn iyo meelaha ay magaranasayay laga qaadan karayo in marka intaa la sameeyo weliba la sameeyo darayskii national teamka qarabka uu qaadan lahaana la sameeyo islamarkaana baarlamaanka laga ansixiyo haddii baarlamaanka laga ansixin waayo lalama xisaabtami karayo wasiirka wasiirka lalama xisaabtami karayo waxaan loola xisaabtami karayn wax allo waxaan baarlamaanka laga ansixin maaha xeer maaha sharcina maaha waayo wasaaraddu waxa weeyaan shaqadeeda iyo nidaamkeeda midna ma garanayso haddii aan baarlamaanka laga ansixin waxaan ka codsanaya madaxweynaha inuu u soo gurmado madaxweynaha waxaa laygu yidhi kubadda wuu ciyaari jiray cadan buu ku ciyaari jiray xukuumaddana waxaa ku jira qaar maalintii dhoweyd ee maayarka caasimadda waxa ay ka wada hadleen wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadduna ciyaartay buu ahaa weliba ciyaartooy weynoo caanu ahaa oo nin laa'ibana u ahaa waxa weeyaan marka ay sidaa tahay dadkeenna kubadda ciyaar ay madaxda iyo xukuumadda ku jiraan waxa weeyaan in la qadariyo la qiimeeyo waxyaabaha isdhexgalka bulshada iyo kuwa caalamkaba keenaya in la qiimeeyo madaxweynaha waxaan kula talinaya inuu u soo gurmado ciyaaraha iyo isboortiga dalka uu una igmado ciddii ku habboonayd wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada waxaanan xaal siinayaa oonu xaal siinayna haddaanu xisbiga u cidnahay dhalinyaradii caasimadda hargeysa ee ku hungoobay xukuumadooda ee ku hungoobay xukuumadooda ee ku hunguubay wasiirkooda ee ku hungoobay ciddii caasimadda u igmatay ee caasimadda ahay ayaan aad iyo aad xaal u siinaynaa waanu ka raaligelinaynaa waxaa dhacay waanu ka xunnay haddaan xisbiga cadaalada iyo dareerka nahay arrinkaa maanta dhacay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
maxamed cali muuse ayaa dhameeyey balse waan soo yar koobayaa iyadoo qodob kalena aan raacin doono cali siciid reeyal wasiirka dhallinyarada ee ciyaaruhu wuxuu hayaa iminka xilka muddo sannad iyo saddex bilooda buu hayaa sannad iyo saddexdaa bilood wax xalaaliya wuxuu qabtay wuxuu baabiyey mooyaane ma jirto markii xilka loo dhiibaba wuxuu kala diray xidhiidhadii hore u soo samaysnaa ee waayo aragnimada lahaa saddex jeer ayuu intuu tv-ga soo fadhiistay ku ballan qaaday inuu ciyaarihii gobollada qabanayo saddexdii jeerba uu ku guuldaraystay waxaa dul hoganaya waxtar la'aan iyo wax qabasho la'aan ayaa dul hoganaya haddaba maanta waxa u raacday haddaan in yar dadweynaha shacbiga somalilan warbixin yar siiyo waxaa la casuumay ma ahayn wasiirka iyo inta kaagdhow ma ahayn xidhiirkii kubadda kolayga ee jamhuuriyadda somalilan ee uu baabiyey isagu ayaa la casuumay labaatankii febar weli ayaa loo soo diray invitation kaarhka dabadeed waxay ula yimaadeen wasiirka waxay idhahdeen waa nala casuumay caasimadaha nabadaabaa la casuumay wasiir waxaanu kaa doonaynaa hawshaa inaad ka howlgasho nimankii soomaaliya xidhiirkii soomaaliyana wuu inaga daba tumayaa sanadkii dhawid adigu maad joogine waxaanu ku gallay si adag wasiir waxaanu doonaynaa inaad wax ka qabato arrinka wuxuu idhi aniga igu hadleeya tababarkiinni bilaaba idinku kharashka ku baxayana way soo gudbiyeenoo qiyaas ahaan ilaa labayo labaatan kun oo dollar bay noqotay kharashkaas waxay bilaabeen inamadaasi tababaradoodii ilaa maalintii labaatankii february wixii ka dambeeyey ilaa maanta wasiirku wuxuu kula ahaa waa tegaysaana diyaargarooba ilan dadkooda u tegi lahayen wax weydiisan lahayn hadduu odhan lahaa waxba laydima hayo waxay weydiisan lahaayeen ganacsatada shacbiweynaha reer somalilan iyo cid kasta oo arrinkan dabi qurbajooga wasiirku ilaa maalintaa wuxuu lahaa un way dhammaanaysaa suga maanta markii ciyaartii bilaabantay ayuunbuu yidhi wax alaaliya wax tegayaa ma jiraan haddaba waxaannu cambaaraynaynaa haddaannu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka nahay oon welibana si cad u cambaaraynaynaa wasiirka ka soo horjeestay qarannimada jamhuuriyadda somalilan inay inamadu ku ciyaaraan magacii qaranka jamhuuriyadda somalilan oo soomaaliya sanadkii dhowd ay ku wada ciyaarayeen iyagoo kaalin fiican ka gaadhay guulla ka soo hooyey tartankii sanadkii dhowd ay ka qayb galeen iyagoo ka biidiyey caasimado badan sida mombaasa oo ahayd caasimadda labaada kenya oo ka badiyey caasimad badan islamarkaana sigay oon ilaahay isku soo beegin inay caasimadda muqdisho isku dhacaan haddaba waxaa halkaa ka cad roorkii dhallinyaradu ku lahayd waddankan in uu baabiyey cali siciid reygal oo uu ku tuntay islamarkaana baabiyey roorkii dhallinyaradu ku lahayd qarankan saddexlaatan jirsaday waxaa kale oo uu dhulka la galay sumcaddii iyo karaamadii iyo sharaftii ay lahaayeen ciyaaryahanada iyo shacbiga reer somalilan kaasoo aan qabay sanadkii dhowda hadday sigeen oo aan jeclahay inay kaalinta afraad galeen maantana aan jeclaa inay kaalinta koowaad soo qaadaan ay yimaadaan kaalinta koowaad haddaba waxa waxaasoo dhan waxba kama jiraan ka dhigay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha cali siciid reegal oo aanu oo caddeeyey tuhunno maalmahanba lagu tuhmayey inuu xidhiir la leeyey soomaaliya xidhiirka soomaaliya kubadda cagta inuu xidhiir la leeyey kuwaasoo beri dhoweyd ku yimid safar jamhuuriyadda somalilan islamarkaana isna safar ugu diray cidda isaga ka agdhadhow xamar oo aan jeclahay go'aankan uu qaatay wasiirku inay ka dambaysay arrinkaa ay isla soo qaateen wasiirka haddaba waxaannu madaxweynaha u sheegaynaa oo aannu madaxweynaha ka codsanaynaa inuu wasiirkaa sumcaddii iyo karaamadii dhallinyarada iyo qarankan jamhuuriyadda somalilan lahaa dhulka la galay inuu si deg dega xilka uga qaado ama isaguba isu casilo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan ka codsanaynaa in haddii isagu isu casili waayo aad xilka kaga qaaddo islamarkaana u dhiibto qof waayo aragnimo isla markaana qarankan u turaya jamhuuriyadda somalilan haddaan intaa kaga baxo waxaa isagana aan yar raacinayaa arin habeen dhaweyduu ka yidhi wasiirka arrimaha gudu uu baarlamanka hortegey oo uu ka hadlayay xeerka jinsiyadda iyo registrationkan lagu samaynayo jamhuuriyadda somalilan haddaba waxaan leeyahay wasiirka waxaan ku saxayaa xeerkan jinsiyadda jamhuuriyadda somalilan inaan haddii dee mid la ansixiye anigu ma ogi haddii mid kale lasoo wado oo uu baarlamanka imika ama uu ka soo baxay madaxtooyada anagu kaa ma ogin laakiin waxalaaleya wax u fasaxaya wasiirka inuu registration citizenship bixiyo anagu ma aaminsanay inay jirto waxaanan leenahay waa khalad mana jirto haddii dee imika ka ansixisanaysaan baarlamanka anuu maydhaa golaha baarlamanka golaha sacabkaan idhahdaa haddii isaga imika laga ansixinayo maan sheegin laakiinse waxaan wasiirka leeyahay ma jirto xeer kuu fasaxaya in citizenshipka aad bixiso ma jiro waxaana lagu khiyaamaynayaa shacbiga reer somalilan waxaana shacbiga leeyay uma soo baxaysaan haddii aan loo dhammayn registrationkaasi waa voter registration laynaguma khaldi karo voter registration baa la samaynayaa maaha citizenship maaha citizenshipka waxaa bixiya dowladaha hoose adduunyadoo dhanna systemka lagu dhaqmaa waxa waxaa bixiya waxaa bixiya dowladaha hoose online-na waa lagu bixiya innaga doorashadii baynu samayn kari weyno online inaynu sanaaduuqdii aynu geysanay goobaha in online codadka lagu soo sameeyo sideebaha citizenshipka ma maanta duurma wuxuu samayn karaa inta qofee maanta hargeysa ka dhintay iyo inta qofee saxalay dhalatay ayuu leeyahy waan samayn karaya waxba kama jiraan waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan waxaan leeyahay ilaa laysla afkarto registrationka ha u soo bixina lamana samayn kara baan leeyahay ilaa tala qaran laga yeesho xisbiyada loo yeedho arrintani waxay xusaysaa waxay xusaysaa waxay khusaysaa golayaasha iyo xisbiyada qaranka ee doorashada gelaya arrinkaana waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan ha u soo bixina hadday taasi dhacdo duurna waxaan leeyahay taladu way naga wada dhaxaysaa registrationka keligaa waa voter registration tanaad samaynaysaa waa waxay naga wada dhexeeya keligaa ma samayn karaysid citizenshipkana dowlada hoosaa bixiya iyagun baana bixin kara ilaa imika intaan ognahay waxaan leeyahay duurna wasiir saacadata wasiir waxaan leenahay taladan waa tala inoo wada taalla aynu saga nimaadno ilaa intaa aynu saga imanaynana shacbigan waxaan leeyahay waxalaale wax ka jira ma jiraan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu